asalaamu calaykum kulan wacan akhyaartana dhegaysanaya kusoo dhawaada barnaamijka bandhiga dhaqaalaha idaacadda himila f m waa toddobaadle barnaamijkan waxaana diiradda ku saarnaa dhacdooyinka dhaqaalaha iyo kuwa ganacsiga qodobada aan idin hayno waxaa ka mid ah bangiga dhexe waxaa la yidhahdaa waa central bank magaca ka dareemi kartaan wuxuu kulminayaa wada shaqeynta guud ee bangiyadaha wadanka ama wadan kasta uu leeyahay waa bangiga kontarolayay ee bangiyadaha dalka uu leeyahay ama wax loo yaqaano commercial bankska waa maxay bangiga dhexe muxuu yahay shaqooyinka uu qabto falaqeyn ayaan idinkaga haynaa sidoo kale qodobada waxaa ka mid ah wax ka ogow shaqooyinka looga xushmada badan yahay caalamka oxfam taajiriinta iyo saboolka caalamka midba dhankiisa u badiyey iyo whatsapp oo xadidaya fariimaha lagu wadaago qodobadaasi kuwo kale ayaan idin haynaa dhegaystayaal dhanka farsamada barnaamijka waa khalid khaluudi anigoo maxamed owen ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya mar kale bandhiga dhaqaalaha ogeysiis ogeysiis xarunta daweynta iyo qalliinka indhaha dhagaha iyo maqaarka ee saacid waxay ku wargelinaysaa dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo macaamiisha gaarka in xaruntu kuu diyaarisay qalliin indhafiiqis oo lagu gelinayo baliil casriya waxaa kaloo aad ka heli kartaa saacid i and eir center kombyutar casriga oo lagu baarayo cudurrada indhaha sida cabirka dareenwadayaasha indhaha cabirka biyaha indhaha gala sixidda aragga iyo dhammaan cudurrada ku dhaca indhaha iyo dhagaha sidoo kale waxaad ka helaysaa okiyaalaha aragga kuwa xaragada nuuc kasta iyo qalabka dadka dhagaha jiga muddo kooban qalliinka indhafiiqistu waa lacag la-aan isdiiwaangelintu waxay ka socotaa xarunta daweynta indhaha dhagaha cunaha iyo sanka ee saacid qaybteeda koowaad oo ku taala bakaaraha waddada horumarta dabaqa maalintaajir kasoo horjeedka dabaqa tagno ee isgoodska sarifyaraha qaybta labaad ee xarunta saacid waxay ku taallaa kilomitir for isgoodska taleex kasoo horjeedka brimier bank wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir telefoon nambarada eber lix hal shan konton iyo afar siddeetan iyo toddobo lixdan eber lix hal shan sagaashan iyo sagaal sagaashan iyo shan siddeetan iyo siddeed ama eber lix hal shan siddeetan iyo siddeed siddeetan iyo sagaal afartan iyo afar fiiro gaara maalinta arbacada fiisatada ilmaha yaryar iyo ardaydu waa lacag la-aan
hagaag aynu ku bilaabno dhegaystayaal bangiga dhexe waa hay-ad qaran oo madax bannaan oo dejiya siyaasad lacageed iyo sharciyada bangiyada islamarkaana bixiya adeegyo maaliyadeed oo ay ka mid yihiin cilmi baaris dhaqaale hadafkeedu waa in la dejiyo lacagta qaranka hoosu dhigaysta shaqola-aanta iyo ka hortagga sicir bararka bangiyada dhexe badankood waxaa maamula guddi ka kooban bangiyada xubinta ka ah sarkaalka la doortay ee dalka ayaa magacaaba agaasimaha hay-adda sharci dejinta ayaa ansixisa isaga ama iyada taasi waa habka bangiga dhexe ee la jaanqaaday hadafyada siyaasadeed muddada fog ee qaranka islamarkaana waxay ka madax bannaan tahay saameynta siyaasadeed ee howl maalmeedkooda bangiyada dhexe waxay sameeyaan kobaca dhaqaalaha iyagoo xakameynaya dakhliga nidaamka maaliyadeed waxay leeyihiin saddex qalab siyaasadeed oo lacag ah si loo gaaro yoolkan marka hore waxay dejiyaan shuruudaha kaydka marka labaad waxay isticmaalaan howlaha suuqyada furan si ay u iibsadaan oo ugu iibiyaan hantida bangiyada xubnaha tan saddexaad waxay dejiyaan bartilmaameedyada dursaarka ay ka qaadaan bangiyada xubnaha haddaba muxuu yahay bangiga waa sidee shaqada uu qabto weydiimahaas iyo kuwo kale waxaan weydiinay axmed maxamed xuseen enow oo darajada labaad ee mastarka ka diyaariyay maadada dhaqaalaha haddana darajada saddexaad ee b h d ga ka diyaarinaya isla maadada dhaqaalaha islamarkaana ah xogaayaha macadka cilmi baarista soomaaliyeed ee isos ee hoos taga jaamacadda muqdisho ugu horeyn waxaan hordhigay waa maxay bangi dhexe dabcan aada umahadsantihiin bangiga dhexe waa waxaa la yidhahdaa waa central bank magaca ka dareemi kartaan wuxuu kulminayaa wada shaqeynta guud ee bangiyadaha wadanka ama wadan kasta uu leeyahay waa midka u dhexeeyey oo markaa maamulayey oo sharciyada iyo wax walba u dejinayey waa bangiga kontarolayay ama haga bangiyadaha dalka uu leeyahay ama wax loo yaqaano commercial bankska oo wadan kasta uu leeyahay waa bangiga controla waa bangiga haga waa bangiga sharciyada iyo qaabkii u wada shaqeyn lahaayeen iyo qaabkii u wada soco lahaayeen iyo dejinaya ayaa waxaa la yidhaahdaa bangiga dhexe sidoo kale wuxuu ka kontarolayaa xitaa wax la yidhaahdo lacagaha dalka yaala lacagaha dalka soo gelaya sarifka wax walba oo la yidhahdo financial systemka wadanka uu leeyahay ama economical systemka wadanka uu leeyahay laga soo bilaabo lacagaheedii ilaa lagu geeyo problemada wadankaas ka dhici doono ama ama ka dhici karo economical problemska loo yaqaano waa bangiga marka controlaya oo economic wadanka yani ku dadaalaya inuu marka stable naqda ka shaqeynaya ayaa waxaa la yidhahdaa bangiga dhexe
shaqooyinka uu qabto bangiga dhexe ama dabcan bangiga dhexe caadiyan waxa uu kulmiyaa awoodda ugu sareysa dalka dhanka dhaqaalaha waa maxay shaqada uu qabto bangiga dhexe
aada umahadsan tahay waa su-aal aada iyo aada u muhiimsan dabcan bangiga dhexe shaqooyinkiisa aaday u fara badan yihiin waxaa ka mid ah waxaa la yidhahdaa waa currency authority waa bangiga keliya awoodda u leh lacagaha dalka laga isticmaalayo ama wax loo yaqaano local currency-ga bangiga markaa laga raba inuu markaa controla bangiga laga raba inuu markaa monitor gareeya oo mar walba hubiya haddii uu sablygeedu uu bato ama haddii uu yaraado intaba bangiga laga raba inuu controlo waa central bangiga so shaqada kuwaad uu qabanayo waa wuxuu awood u leeyahay marka in lacagaha lacagta wadanka laga isticmaalayo local currency-ga inuu markaa uu controlo oo soo brinti gareeya waa shaqada kuwaad uu qabanaya shaqada labaad uu qabanayo bangigu waa waxaa loo yaqaanaa waa bangiga bangiyadaha waa bangiga bangiyadaha oo wuxuu controlayaa bangiyaha kale activity-goodii iyo waxyaabaha ay qabanayaan iyo dhaqdhaqaaqa ay sameynayaan waa bangiga controli lahaa oo la soco lahaa step walba ama tilaabo walba ay qaadayaan waa bangiga la socda mar walbana uu markaa controla sidaa darteed markuu shaqadiisu waxaweye inuu marka uu controlo bangiyadaha commercial bangiga oo wadanka markaa ka sameysan ama ka dhisan inuu markaa shaqooyinkooda inuu controlo waxay kamid tahay shaqada uu qabanayo bangiga shaqada saddexaad bangiga uu qabto waxaa la yidhahdaa waa the banker of the government waa bangiga dowladda lacagaha dowladda soo gelaya oo ama canshuuraad ha ku yimaadaan ama gifts ha ku yimaadaan ama grants ha ku yimaadaan lacag walba dowladda oo income ah soo xaroonayo waa meesha lagu kiimgareynayo meesha lagu ilaalinayo meesha la dhigayo wey sidoo kale qarash walba dowladda ka baxaya qarashaadka dowladda ee bixisa noocuu raba ha ahaado government expenditureka ama salariska wax walba dowladda ee bixineysana waa bangiga marka meeshuu ka baxayay so simbal waxaa la dhihi karaa marka qarashaadka dowladda in iyo outkeedaba waa meesha lagu controlayay waa meesha lagu ilaalinayay waa meesha marka wax walba ay dhiganaysay wey bangiga dhexe so marka sidoo kale bangiga dowladda wuxuu u qabtaa wax walba ee u baahato dowladdu ee u baahato dibadda oo uga baahato sida loon oo kale bangiga dhexe adduunka inay markaa ay kasoo qaadato deyn i m f oo kale bangiga dhexe wuxuu ka naqdaa representative uu ka naqdaa wuu matalaa asigoo matalaya wadankiisa ayuu markaa bangiga baahidiisa ayuu markaa tarjumayaa deyn walba looga baahdo asigaa markaa mar walba middle u ah asigaa markaa ka soconayo ama asigaa matalayo wadanka sidoo kale bangigu waxyaabaha uu qabto waxaa kamid a waxa la yidhaahdo wuxuu controlaa money supply-ga wadanka waa the controller of the money supply under credit waa bangiga laga rabo marka inuu controlo wuxuu ka ilaalinayaa inuu marka inflation yimaado ama sicir barar wax la yidhaahdo ama inuu yimaado waxa la yidhahdo deflation inuu yimaado oo markaa money supply-gu inuu marka uu yaraado waa qofka ama bangiga markaa controlayay inuu markaa inuusan full inflation uusan jirin wadanka ama inuusan jirin full depression wax la yirahdo ama deflation wax la yirahdo inuusan dhicin oo mar walba markaa the minimum level marka ama meel dhexdhexaada yani laga rabo inuu markaa uu ku wado lacagta wadanka markaa taala sidoo kale bangigu shaqadu qabto waxaa ka mid ah waxa la yirahdo clearing house wax la yirahdo oo ah waa meelaha markaa uu bangiyaduhu markay waxyaabo isdhaafsadaan waxyaabuhu markaa uu markay xisaab xir sameynayaan oo kale marka ay xisaabo isku xirayaan dhexdoodii waa bangiga mar walba u dhexeeya ka warhaya dhaqdhaqaaqoodii iyo wax walba marka ay xisaabuhu ay ku xirtaan ayaa waxaa la yihahdaa waa clearing house aa la yihahdaa waa bangiga sameeya the last one ama qodobka ugu dambeeyey bangiga dhexe haddii for example bangiyadaha commercialku haddii ay u baahdaan deyn laanu bulshadu ama shacabku dhaqdhaqaaqoodii iyo wax walba lacag ay haystaan waxay ku kiib garaystaan ama waxay dhigtaan commercial bankiesku haddii ay deyn ay u baahdaanna waxay ka qaataan commercial bankiska ayay ka qaadanayaan ee sidoo kale commercial bankigu isagana as a personal ama as a individual haddii uu u baahdo lacag deena haddii uu u baahdo waa meesha ugu dambeysay marka uu u laaban karo waa bankiga dhexe inuu markaa bankiga dhexe uu lacag weydiisto sidoo kale asagana waxa uu ku qasban yahay inuu bankiga dhexe uu akoon uu ka furto uu markaa lacagihiisa meesha uu ku reserve gareeyo meesha uu dhigtona uu ku qasban yahay so shaqooyinkaas fara badan ayuu qabtaa bankigu dhaqdhaqaaq walba oo wadanka ka socda financially oo specially quseeya currencyga quseeya iyo economical activity-ga quseeya waa bankiga markaa ka barhaya sidoo kale waxaa kaloo oo lagu dari karaa shaqooyinka bankiga uu qabto exchange rate control waxaa loo yaqaano ama sicir sarfiga ama sarfka lacagaha qalaad oo wadanka soo gelaya waa meesha lagu ilaaliya oo meesha lagu kiib gareeya asigaana mar walba dejinaya yani raidka markaa ama wax loo yaqaano percentageka markaa sarifku isku bedbedelayo sida dolarkii shilin soomaaliga dolarkii for example shilin soomaaliga euroga shilin soomaaliga dinaarka raidka mar walba isbedbedelayana asigaa laga rabaa markaa inuu controlo oo markaa mar walba uu la socdo exchange rateku so commercial bankigskuna ama bangiyadaha marka personalka loo leeyahayna ayagana mar walba wixii information ah oo sarifka ana marka waxay la wadaagayaan ama waxay kasoo qaadanayaan informationka bangiga dhexe kasoo qaadanayaan so marka shaqooyinkaas fara badan ayuu markaa bangiga dhexe uu qabtaa aada umaasan tahay
sidee ay u kala leeyihiin shaqooyinka bangiga dhexe iyo wasaaradda maaliyadda ee dalkaasi kusoo kordhisa dhanka maaliyadda dalka aada umaasan tahay dabcan wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe tusaale ahaan waxaa loo soo qaataa sida shilinka oo kale oo labada bar leh ma kala maarmaan way isku xiran yihiin midba midka kaleo markaa un authority uu leeyahay baabar uu leeyahay mid walba midka kalena markaa shaqo uunu markaa u qabtaa oo midda kale kabaysa tusaale ahaan haddii aan soo qaadano wasaaradda maaliyaddu waxay shaqadeedu badanaa ay u badan tahay wax walba oo wadanka soo galaya canshuuraadka iyo wax dhan inay marka iyada dejiso wax walba oo grantis ah inay marka iyada iyada marka ay ka howlgasho iyada marka hore stepka kuwaad uu soo maro andan marka wuxuu u gudbayaa bangiga dhexe marka u gudbayaa bangiga dhexena marka waxay isla shaqeynayaan wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe ayaa ka wada shaqeynaya tusaale ahaan haddii aan usoo qaadano economic policyga wadan walba uu leeyahay ama economic policyga waxa loo yaqaano bangiga dhexe wuxuu leeyahay waxa la yirahdo monetary policy waxa la yirahdo oo ama siyaasadaha naqdiga ama siyaasaatu nuquud waxa la yirahdo carabigu siyaasadaha lacagta wax walba oo lacag khuseeya waxaa badanaa manage gareeya bangiga dhexe sidoo kale wasaaradda maaliyaddu waxay leedahay waxa la yirahdo fiscal policy oo ah wax walba marka oo tangible ah oo simbaly for example waxaa kamid ah canshuuraadka kamid ah government expenditureka kamid ah waxa la yirahdo transfer of payment waxa la yirahdo qarashaadka dowladda ee bixinayso aan ritaanka lahayn aanan soo laabanaynin wax walba marka waxaa manage gareynayo wasaaradda maaliyadda ayaa laga rabaa inay manage gareyso so system ahaan ama policy ahaan yani mid walba policy u gaaraa jira uu marka uu ka duulayo uu marka uu ka dhaqaaqayo bangiga dhexe policygiisu wuxuu quseeyaa oo keliya waxa la yirahda monitoryga uu quseeyaa ama wax walba la yirahdo naqdiga ama ama wax walbo lacaga ama ha ahaado shilin ha ahaado ama ha ahaato tusaale ahaan beberman waxa la yirahdo ama lacagta caadiga oo warqada ah controolkeedii iyo wax walba waxaa laga rabaa bangiga dhexe asigoo markaa u adeegsanayo commercial bankiska laano commercial bankisku ayaguba waxay ka shaqeeyaan waxway waxa la yirahdo financial system waa la yirahda ama financial institutionsku waxay ka shaqeeyaan waa lacagahaas wey in lacaga la dhigto kadib lacagaha dadka ay sii deemiyaan the main activitygoodii waa waa waa currency so marka waxaa la dhihi karaa bangigu dhexe shaqadiisa oo gaarka ah waxa weeye inuu markaa waa currency management waxa la yirahdo currency managementiga ayuu qabtaa markaa fiiriso wasaaradda maaliyaddu waxyaabaha ay qabanayso waxaa kamid ah currencyga wuu kamid yahay laakiin si official ah waxaa u madax banaan bangiga dhexe isagaa laga rabaa inuu markaa si saxa inuu u qabto laakiin wasaaradda maaliyaddu somehow way isla shaqeynayaan dhankaas way isla shaqeynayaan wasaaradda maaliyadda waxaa usii dheer marka canshuuraadkaas iyo regulationada canshuuraadka iyo wax walba oo quseeya incomeka dowladda soo galaya waa meesha lagu manaj gareyn lahaa meesha sharciyadii wax walba lagu dejin lahaa waa wasaaradda maaliyadda wey aada masantahay dabcan waxaad inoo sheegtaa waa sidee habdhismeedka xagga maamul ee bangiga
dabcan habdhismeedku bangigu dabcan waa lagu kala duwan yahay wax hadda oo markaa oo oo si sax ah hadda wadan walba oo la dhihi karo waa wadadana sax ah oo hadda la maro badanaa ma jirto Eh, laakiin bangigu wuxuu la mid yahay eh, laakiin organization uu la mid yahay Eh, structureka organizationooda uu qaadanayaan oo kala duwan oo nooc walba uu noqon karo verticalka iyo horizontal wax walba noqon karo ayuu asigana yeelan karaa Eh, laakiin bes un waxay ku xiran tahay agreementiga wadamada markaa eh, qaabkay markaa eh, ayaga eh, eh, ugu talagalaan inay markaa eh, u dhisaan qaab dhismeedka oo eh, bangiga dhexe iyo maamulkiisa iyo structurekiisu yacni wadankay ku xiran tahay qaabku marka waxaad arkaysaa wadamada markaad fiirisid bangiyada dhexe eh, wadamada markaad combergaraysid ama aad isbarbardhigtid isku qaab dhismeed ma ahan qaab dhismeedku way ku kala duwan yihiin so wadan walba baahidiisa asigoo fiirinaayo ayuu ku saleynaa marka dhisidda eh, structureka bangiga uu ku saleynaa marka un taas waxaa dhihi karaa wadan walba yani systemkoodii ayaga baahidoodii ku xiran tahay iyo sida waxay u rabaan marka inay u dhistaan ay ku xiran tahay si hadda oo- si wado sax ah ama wey hal wey oo marka oo oo laisku wada raacay oo qaabkaasaa loo dhisi karaa la dhahay ma jiro marka un wadankay ku xiran tahay iyo qaabkuu rabo marka inuu u dhistay ku xiran tahay iyo wixii markaa dowladda qaabkii marka ay dejisay specially eh, wasaaradda maaliyadda iyo qaabka marka ayaga isla organise gareeyeen ama isla hagaajiyeen ayay ku xiran tahay
waa tahay bangiga dhexe howshiisa masala marka laga sheekeynayo door intee la-eg ayuu ka qaataa in la baabi'iyo ama gebi ahaanbaa la cirib tiro musuqmaasuqa
Eh, dabcan door weyn uu ku ciyaa- eh, ayuu ka ciyaari karaa eh, musuqmaasuqu Eh, maxaa yeelay eh, musuqmaasuqu asalkiisu wuxuu ka yimaadaa in dadka la siiyo eh, full authority ama awood buuxda in dadka la siiyo Eh, awooddaas oo raacsan eh, awooddaas aan la jirin wax la xis yani aan aanan jirin eh, yaa la xisaabtan aanan jirin aan isla xisaabtamaynin waxay abuuri kartaa musuqmaasuq laakiin markii awooddiina aa qofka aad siisid oo isla xisaabtanna uu yimaado uu og yahay shaqaduu hayo uuna u madax banaan yahay laakiin in lala xisaabtamaayo noocuu rabaa noqdo eh, maalinle ha lala xisaabtamo ama wiigle ama isbuucle waxa loo yaqaano ama bille noocu markaa isla xisaabtanku uu yahay ama qaabka loo monitor garanayo haddii uu effective yahay oo bangiga uu sameynayo haddii uu effective yahay taa waxay yareyn kartaa la dhihi karaa eh, musuqmaasuqu way yareyn kartaa Eh, doorka bangiga dhexe haddii aan usoo laabano eh, musuqmaasuqu waa door faacaal waaye waa door aad iyo aad u muhiimsan waaye Eh, maxaa yeelay musuqmaasuq asalkiisu waa yani badanaa wuxuu u badan yahay waa financial issue ayuu u badan yahay so haddii bangiga dhexe uu sameeyo eh, ina walba uu dowladdu ay kusoo xaroonayso yani income ay ku heli karto haddii loo sameeyo system systemkaas uu ku xiran yahay bangiga dhexe mar walba uu ku xiran yahay oo mar walba uu kontrooli karo mar walba uu ku dhex jiro taa waxay yareynaysaa in musuqmaasuq uu yaraado Eh, taasna waxay ku dhici kartaa in bangiga step walba ama tilaabo walba la qaadayo oo financial lacaga soo xaroonaysa lacag baxaysa yacni eh, waxa loo yaqaano financial transactionada dhacaya bangiga mar walba uu la socdo mar walba uu ka warhayo taa waxay yareynaysaa eh, musuqmaasuq uu yareynaysaa laakiin intaa waxaa ka muhiimsan eh, waxa la yidhaahdo yani self motivated yani ruuxa ama ama selfiga yani ruux inuu markaa yani mas-uuliyadda uu qaadayo weyn markaa nafsadiisa uu markaa oo asiga ay ka timaadaa inuu asiga ay ka timaadaa ruux walba oo authority haysta ama ama mas-uul ah waa inuu asiga nafsadiisa isla xisaabtamaa waa inuu asiga is-xisaabiyaa yani ma ahan bangiga dhexe inuu sugo mar walba inuu asiga xisaabiyo waa inuu asiga isxisaabiyaa qofku yani kulama qofka mas-uulka uu isxisaabiyana taa waxay yareynaysaa boqolkiiba boqol la dhihi karaa inay markaa ay yaraato musuqmaasuqa uu yaraado oo musuqmaasuqa yani levelka marka uu yahay levelka markaa ay- ay ka yar marka in la gaaro oo oo yani lama dhihi karo waa la ciribtiri karaa laakiin waxaa lagu dadaali karaa in la yareeyo musuqmaasuqu in la yareeyo so laba dhinacba marka inay ka imaataa la rabaa ashkaasta markaa ama dadku markaa oo ma- mas-uuliyiinta ah inay ayaga nafsadoodii iska mamnuucaan ayaga inay u istaagaan inay markaa ay- ay nafsadoodii ay u diidaan inay musuqmaasuq ay ku dhaqaaqaan andan marka inay helaan system oo mar walba oo regulated ah oo mot- oo motivate gareeya oo mar walba oo kabarahaya ee la xisaabtama inay helaanna way fiican tahay laanno bini aadamku waa daciif bini aadamku aada u daciif u yahay Eh, si kastoo adiga aa iskugu daydid eh, shaytaan aa jira waxyaaba fara badan aa jira qofka kula yani ku xiriira Eh, marka waa inay labadaba isla socdaan Eh, qof eh, eh, waa inay jiraan yani beerson walba ama qof wal walba inuu qof walba inuu asiga isla xisaabtamaa waan la helaa eh, bangiga dhexe asigana systemkiisa iyo markaa weygu marka uu ku monitor gareynayo weygu marka uu ku yareynayo corruptionka waa inuu asigana uu dejiyaa labadaas isla socdo waxaa la dhihi karaa percentage uun markaa eh, hoos way ugu dhici kartaa corruptionka oo waxaa la gaari karaa meeshii ugu hooseysay waa la gaari karaa
ogeysiis muhiima dhammaan shacabweynaha ku dhaqan toban iyo toddobada degmo ee gobolka banaadir iyo nawaaxigooda waxaa lagu wargelinayaa in xarun caafimaad oo cusub lana magac baxday al arabiya bolyclinic center looga furay dhowaan xaafadda buluxubey ee degmada wadajir al arabiya bolyclinic center ayaa ah xarun daryeel caafimaad u fidin doonta dhammaan shacabka da' kasta adeegyada caafimaad ee aad ka heli doonto waxaa ka mid ah eegista bukaan socodka tallaalka cudurrada faafa sida cagaarshowga gargaarka degdega ah gudniinka caruurta gaar ahaan wiilasha qallimada fudfudud kombyuutarka urkujirta iyo baarista nuuc kasta oo cudur ah xarunta al carabiya bolyclinic waxaad ka helaysaa daryeel caafimaad oo dhammaystiran dawo herkulkeeda la ilaaliyey iyo takhaatiir taya leh maalmaha shaqadu waa toddobada maalin ee sitimaanka saacadaha shaqaduna waa toddobada subaxnimo ilaa koob iyo tobanka fiidnimo al arabiya bolyclinic center waxa ay ku taalaa degmada wadajir agagaarka suuqa buluxubey xarunta waxaa ka howlgeli doona takhaatiir kala duwan sida dhaktar maxamed axmed xuseen dhaktar qooji oo u qaabilsan cudurada guud general medicine dhaktar cabdiqaadir maxamed yuusuf bakistaani oo qaabilsan cudurada caruurta iyo haweenka wixii faahfaahin intaasi dheeraadka ah waxaad kala xiriiri kartaa taleefan gacanka kale ah eber lixal shan labaatan iyo saddex afartan iyo shan siddeetan iyo lix ama eber lixal shan konton iyo sagaal sagaashan iyo sideed afartan iyo sagaal ama eber lixal shan siddeetan labaatan iyo sideed siddeetan fiiro gaar ah maalmaha isniinta iyo khamiista lambarka iyo baaristuba waa lacag la-aan
markan dhegaystayaal waa xubinta wararka dhaqaalaha iyo ganacsiga ee barnaamijka wax ka ogow shaqooyinka lagu xushmada badan yahay caalamka baaritaan cusub ayaa muujiyey shaqooyinka lagu xushmada badan yahay caalamka oo dhan iyadoo arrintan isbeddel uu ku imaan karo wakhti kasta hay-adda farki ayaa samaysay ray aruurin laga qaaday muwaadiniinta shan iyo soddon dal oo la weydiiyey shaqooyinka cajibgeliya islamarkaana ay u hayaan ixtiraam badan natiijada ray aruurinta ayaa tilmaamtay in dhakhtarka uu yimid booska koowaad ee shaqooyinka lagu xushmada badan yahay dunida oo idil waxaa kaalinta labaad yimid qareenka injineerka guryaha dhisa waxa uu soo galay booska saddexaad halka maamulaha dugsiga uu fadhiistay kaalinta afraad qubarada ayaa u arkaa in ay isbedeli karto qiimeyntan mustaqbalka dhow iyadoo rabadyada ay qabanayaan iminka shaqooyinka bini'aadamka warbixin la soo saaray sanadkii labada kun iyo sideed iyo toban ayaa lagu sheegay in konton boqolkiiba shirkadaha caalamka in ay qorsheynayaan yareynta shaqaalahooda marka la gaaro sanadka labada kun iyo laba iyo labaatanka si loogu faa'iidaysto shaqooyinka rabadyada oxfam taajiriinta iyo saboolka caalamka midba dhankiisa u badiyey hay-adda oxfam international ayaa ka digtay marnaanshaha xagga dhaqaalaha ee sii kordhiya ee u dhexeeya dadka taajiriinta ah iyo kuwa saboolka sida ay ku sheegtay warbixinta sanadlaha ah oo ay soo saarto hay-adda warbixinta waxay xustay in dadka taajiriinta ah iyo kuwa saboolka in midba dhankiisa u badiyey taasi oo ka dhigan in hantida taajiriinta caalamka sii korortay halka xaaladda kuwa saboolka ah ay sii xumaatay hantida bilineerka caalamka ayaa kororta laba dhibic shan bilyan oo dollar maalintii halka kalabar dadka caalamka ay hantidooda hoos u dhacdo heer dhan shan boqol oo milyan oo dollar maalin kasta sida ku cad warbixinta waxaa intaa la raaciyey in bilineerada caalamka ay haysta hanti u dhiganta inta ay haystaan kalabar dadka dunida in ay hoos uga dhaceen afartan iyo saddex qofood iyaga oo hadda ah lix iyo labaatan qof xogta oo laga helay bangiga swiss bank credit swiss iyo forbes ayaa muujinaysa in hantida dadka lacagtooda ay ka badan tahay hal bilyan in ay gaartay hal dhibic afar trilyan warbixinta waxay kusoo aadaysaa iyadoo hogaamiyaasha siyaasadda iyo kuwa ganacsiga ee caalamka lagu wado in ay ku kulmaan madasha dhaqaalaha caalamka ay ka dhacaysa defos oo ka tirsan switzerland shirkadda whatsapp ayaa xadidaysa fariimaha lagu wadaago whatsapp ayaa hoos u dhigaya inta jeer ee uu qof fariin u diri karo isaga oo adeegsanaya shabakadda iyada oo la bilaabay maalintii talaadada waxay tani imaanaysaa iyadoo shabakadda fariimaha lagu wadaago ee caanka ah ay doonayso in ay la dagaalanto wararka lagu marin habaabiyo bulshada markii hore qofka adeegsanaya whatsapp waxa uu awood u lahaa inuu fariin u diri karo labaatan qofood ama koox laakiin hadda waxa uu fariintiisa gaarsiin karaa keliya shan qofood tijaabada arrintan waxay shirkadda ka samaysay hindiya bishii julaay ee tagtay kadib markii warar been abuur ah oo la faafiyey ay horseedeen dhimashadii dhaawac waxaan soo saaraynaa xadaynta cusub ee caalamka oo dhan ay tiri victoria crand oo ah madaxweyne ku-xigeenka whatsapp ee dhanka siyaasadda iyo xiriirka whatsapp oo leh macaamiil gaaraya hal dhibic shan bilyan oo qofood ayaa dadaal ugu jira habab loo joojin karo mar habaabinta loo adeegsado shabakadda oo lagu dhaliilay in ay tahay midda ugu badan ee lagu faafiyo wararka beenta ah
alhaadi herbal hosbital halis weeye cudurkuye hadduu ku haleelo ordada kaa hayaanto on gurigana aad ka haajirto hagaag aad u qaadan weyso ha hiifin naftaade tala hufan anaa ku hayee horay u gaar alhaadi herbal hosbital isagaa dawooyin harbala oo tayadooda la hubiy had iyo jeer kugu dabiibi indhuhu cuduraday haleeli waayaan howlaha adag loo maro kumbiyuutaro hagaag u tilmaamayo kor iyo hoos halhal u sheegaya alhaadii baa noo hirgeliyo horay noogu habeeyee inta moog bulshadaydaay hurdada ka toosa oo alhaadii herbal hosbital horay u gaara baabasir intuu halakeeyey hamigooda hoos u dhigay egfashanku hayaa had iyo goor alhaadii baa heegan u aho dawooyin herbala oo tayadooda la hubiyey hagaag ugu dabiibi cuduradii haweenka la haro noloshooda habsaamiyey safar inay dibadda ugu heleeshaan hankoodu ahaa alhaadii baa ka haqabtiro dhakhtarada holkara hagaag uga dabiibaysa heedha u keenay horay u gaar alhaadii herbal hosbital alhaadii herbal hosbital cudurrada uu idinka dabiibayo waxaa ka mid a baabasiirka infekshanka cadawareerka umulsibyaanka dhiigkarka sonkorta yiridka gooryaanada xasaasiyadda cuncunka iyo finanka wejiga dhiciska xoojinta xubinta taranka daweynta waxyaabaha keena minidegdega daweynta hormoonada ragga iyo dumarka dawooyinka loo isticmaalo infekshanada ragga iyo dumarka iyo nerfaha sidoo kale alhaadii herbal waxaad ka helaysan dawooyinka la isku caateeyo kuwa la isku cayiliyo saliidaha timaha bixiya kana ilaaliya go'go'a kareemada la isku qurxiyo iyo saliidda loo isticmaalo bidaarta alhaadiyi herbal hosbital waxa uu adeegsanayaa altrason color combyuter oo bukaanada laga saarayo uruku jirta xameytida iyo kaadiheysta wuxuu kaloo altrason color combyuter transfusional isbitalku u adeegsanayaa fiisitada haweenka iyadoona ay fulinayso doctoresa jamiila cali nuur isbitalku waxa uu leeyahay shebaar casri ah dawooyinka uu isbitalku adeegsanayo waa dhir fresh ah oo lagaga keenay dalalka kale ah hindiya bakistan maleesiya yeman suudaan iyo kenya qaybta koowaad ee alhaadii herbal hosbital waxay ku taallaa waddada labaad isgooska bakaaraha ee toos u gasha bacadlaha qaybta labaad waxay ku taallaa waddada saddexaad isgooska bakaaraha ee toos u gasha bacadlaha agagaarka boosteyjada baraawe halka qaybta saddexaad ee isbitalka ay ku taallo dalka bakistan isbitalka waxaa ka howlgala dhaktar axmed cali nuur waxaana idinku soo dhoweynaya deeq cali deeq wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir eberli xal shan shan iyo toban eberlix sagaashan iyo lix eberli xal shan toddobaatan iyo toddobo sagaashan iyo kow sideetan iyo shan eberli xal shan sideetan iyo kow afartan iyo lix toddobaatan iyo sagaal eberli xal shan konton iyo sagaal sideetan iyo sagaal eber toddobo len lixdan sagaashan sagaashan iyo saddex website alhaadi herbal dot com ama alhaadi herbal at gmail dot com
guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabgabaynayaa barnaamijka bandhiga dhaqaalaha idaacadda himila f m ayaad ka dhagaysanayseen dhegaystayaal intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo